galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington ciid wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah bisha meey ee sannadka labada kun iyo labaiyo labaatankuna waa labas waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah ismaaciil xuseen farjar guud ahaan idaacaddeenna maanta waxaad ku dhegaysan doontaan warbixinno kala duwan oo ku saabsan sida looga ciiday magaalooyinka soomaalida
magacayga waa milyuun waxaan ku faraxsanaa maanta ciidda sida quruxda badan oo loo wada ciiday dhagaxle maasha allah si wacana looga ciiday maanta farxaddeen lama qiyaasi karo ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta gaar ahaan soomaalida inta luqudan ku hadasho waxaan haddana hambali u diraya waan salaamayaa waalidiintaydii hooyo aabbo waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamij gaar ah oo aan ugu talagallay damaashaadka ciidal fidriga cadced soo baxaysaay hadda shan iyo tobaniyo ubax caynbacayniyo caleen dharabku mayray cusub iyo ugbaadey bidhaan lala cajibayey codkii layga beeraay
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna maanta marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida aan ku bilownay madaxweynaha dalkan maraykanka jo biden ayaa maanta oo isniin ah martigelinaya xaflad soo dhoweyn ah oo ugu talagalay dabaaldegga ciidal fidriga oo ku beegan dhammaadka bisha barakaysan ee ramadaan madaxweyne biden waxaa ku wehelin doona xafladan oo ka dhacaysa aqalka cad ee dalka maraykanka marwadiisa jill biden iyo weliba sayga marwada madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne biden ayaa sheegay in xorriyadda diimuhu ay ka mid tahay dhaqamada xoojinaya dalka maraykanka isagoo sheegay in uu sii wadayo in uu la shaqeeyo dadka maraykanka ah ee haysta caqiidooyinka kala duwan madaxweyne biden ayaa sheegay in sannadkan ay dib u bilaabmeen in aqalka cad loogu dabaaldego xuska maalinta ciidda si loo ixtiraamo dadka muslimiinta maraykanka ah aqalka cad ayaa sannadkii hore dabaaldegga ciidda ku qabtay hab fogaan arag ah iyadoo ay ugu wacan tahay xanuunka covid mas-uuliyiinta maraykanka ayaa ka digaya in qulqulka muhaajiriinta soo gaadhaya xuduudda koonfur galbeed ee maraykanku inay sare u kici doonto bishan taas oo culays aan caadi ahayn ku keeni doonta laamaha socdaalka iyo amniga ee dalkan maraykanka madaxa amniga gudaha ee maraykanka ayaa sheegay in ay xasuusinayaan muhaajiriinta in xuduudda maraykanku aanay ahayn mid furan isagoo uga digay in ay isku dayaan in ay soo galaan maraykanka maamulka socdaalka maraykanka ayaa sheegay in ay maalin walba qabtaan ilaa toddoba kun oo muhaajiriin ah oo isku dayaya in ay ka soo gudbaan xadka dalka maraykanku la wadaago waqooyiga dalka mexico saraakiisha maraykanka ayaa sheegayaa in tiradu ay gaadhi karto ilaa siddeed iyo toban kun oo muhaajiriin ah maalin kasta haddii la oggolaado in lasoo afjaro hannaanka hubinta caafimaadka oo haatan u oggolaanaya mas-uuliyiinta maraykanku in qofka uu ku dhacay xanuunka covid nteen in uu kusii nagaado dalka mexico habkan oo loo yaqaano qeybta labiyo afartanaad ayaa lagu wadaa in wakhtigiisu uu dhammaado bishan mey saddex iyo labaatankeeda mas-uuliyiinta dalka ukrain ayaa la filaya ayaa filaya in lasoo samatabixiyo tiro dheeraad ah oo ka mid ah dadka ku go'doonsan warshadda birta ee ku taalla magaalada mariabol ee koonfurta dalka ukrain halkaas oo ay dagaal xoogan ka wadaan ciidamada dalka ruushku ciidamada dalka ruushka ayaa isku sii ballaadhinaya qeybaha kala duwan ee magaalada mariupol waxaana dadka waxaana dad lagu qiyaasay ilaa laba kun oo qof oo u dhashay dalka ukraine oo isugu jira ciidamo iyo rayd ah kuwaas oo ku go'doonsan warshadda birta ee azafistal iskudayo kala duwan oo lagu doonayay in dadka rayidka ah looga saaro goobtan ayaa guuldaraystay iyada oo mas-uuliyiinta ukraine ay arrintaas ku eedeynayaan in ciidamada ruushku ay duqeeyeen marinadii ammaanka ahaa ee loo isticmaali lahaa daadguraynta dadkan galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a ciid wanaagsan idil ahaantiinba dunida muslimka ayaa maanta waxaa ka bilowday dabaaldega maalinta koowaad ee ciidal fidriga ama ciidda soonfur malaayiin ruux oo soomaali ah ayaa farxaddan ka qayb qaadanaya waxaan idiin haynaa warbixinno kala duwan oo inooga yimi magaalooyin badan oo soomaalidu degto aanse ku horeyno sida looga ciiday magaalada muqdisho warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a cabdicasiis barrow
muqdisho saaka waxay u ahayd maalin farxadeed kumanaan ruux ayaana isugu yimid masaajidda si ay u oogaan salaada ciidda waddooyinku waxay noqdeen kuwo aada mashquul u ah soddon maalmood oo inta badan muslimiinta dunidu ay soomanaayeen waa maalintii ugu horreysay ee ciidda soonfur sanadkan waxaa muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya laga ciidayaa dalka oo laba marxaladood wajahaya waa mide maciishada qutuuldarooriga ah dharka iyo shidaalka oo aada u qaaliyoobay saameynna ku yeeshay nolosha qoysas badan oo soomaaliyeed iyo mar kale oo ah in soomaaliya ay ku jirto doorashooyin wakhti dheer qaatay balse hadda gebagabo maraya qaar ka mida dadkii kusoo dukaday masjidka isbahaysiga islaamka oo v o e-da la hadlay ayaa ka warramay dareenkooda ku aadan munaasabaddan magacayga waa ikraan maxamed sabriye maasha allah nabada maanta ku ciiday waxaan leeyahay ummadda ciidul caafiya ciid mubaarag dhammaanteen waan wada faraxsannaha maanta maasha allah iyo horta familkayga inta ma joogaan laakiin asxaabtayda iyo dadkayga ana wadaagaya hooyday aabbahay inta ma joogaan maasha allah laakiin waxaa leeyahay ciid mubaarag ciid mubaarag oo iyo aabbo aadaan idin jeclahay inkastoo aanan meel ku wada ciidin ciid horena aan ku wada ciidnay haddana waxaan leeyahay ciid mubaarag ciid mubaarag aadaan idin jeclaha hooyo magacayga waa axmed cabdimuumin maanta wuxuu ilaahay u waafajiyey aan ku ciiday masaajidka isbaaysiga ee magaalada muqdisho aad iyo aadaa u faraxsanahay inoo caafimaad qabo inaan masaajidka maanta kusoo dukado oo bulshada soomaaliyeed aan la ciido waxaan ilaahay ka rajaynaa subxaana wa tacaala ciidan ciiddeeda kale bashbash iyo barwaaqa inuu ilaahay u gaarsiiyo soomaali meel walbay joogtana waxaa leeyahay hambaliyo ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayran lih
mustafa wesbax anoo magaceeda laaya mustafa wesbax cumar farxaddeeda maanta zaa'id waay maasha allah anoo samihiisa soonkii caafimaad aa ku gutay oo bashbashii barwaaqa ilaha nuu gaarsiiy sanadkan sanadkiisa insha allah sanadkan sanadkiisa soonkiisa maasha allah ciidan waa qurxoonta ciidihii kala xoogaa waa ka duwantaa maasha allah nabadaa ku dhici doonaa maasha allah wax dhibaato ee ma jirto magacayga waa sacdiye axmed maxamuud waxaan ka socoo degmada warta nabadda dhammaan muslimiinta waxaan leeyahay ciid wanaagsan dunida meel walbaa ka joogtiin kula caam wa amti bilkhayr dareenkayga maanta lama soo koobi karo farxaddaa dareema alxamdulilah bishaan bishad kale ilahay nabadaan u gaarsiiyo magaceega waa axmed abdisalaam maxamuud ciidan waxaa ku iiday magaalada muqdisho gaar ahaan masaajidka isbaasi hadda salaadii iid kusoo dukaday marka ciidan ciidaha kale ooga duwantaa sababtaa ciidan waa ciid dareenkay kacsan yahay waa ciid wax walba iyo dhammaystiriyiin ciidihii hore dharka maamada ee geysi laakiin ciidan dharka anaa gatay marka ciidan saasay ciidaha kale uga duwantahay dareenkay wala soo koobi karta
magacayga waa maxamuud cabdilaahi maxamed oo ku magac dheer shirdoon waxaan ku tukaday maanta isbahaysiga oo dhammaan ummadda islaamka iyo ummadda soomaaliyeedba aan ugu hambalyeynayo oo aan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr waa maasantihin munaasabadda ciidulfidriga waa mid ka mid ah ciidaha dunida muslimka aada looga dabaaldego waxayna bulshooyinka muslimiinta ah oo ay soomaalida ugu horraysa uga dhigan tahay mid aad u qiimo sarraysa cabdicasiis barrow v o a muqdisho
ciid wanaagsan idil ahaantiin ballaantaafka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaane magaalada boosaaso ayaa dadka tukanayay salaada ciidda waxay isugu soo baxeen barxad u dhow madaxtooyada boosaaso sida ay ku soo warantay wariyaha v o a magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac
halkani waa barxad aan sidaa uga fogayn madaxtooyada puntland ee magaalada boosaaso waxaana ay ka mid tahay dhowr goobood oo bulshada ku nool magaalada ganacsiga puntland ay si wada jira ugu tukadeen salaada ciidulfidriga madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash oo kula tukaday barxaddan boqolaal shacaba ayaa ku baaqay in si wada jira loo ilaaliyo dastuurka puntland xilli aysan dhaqan gelin wareegtooyin afariyo labaatankii bishii abriil uu ku magacaabay mas-uuliyiin isugu jira guddoomiyaal gobol iyo agaasimeyaal taasoo uu sharci darro ku tilmaamay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo ku sugan magaalada muqdisho shacabkuna waa dowladdii marka wada shaqayn baa loo baahan yahay in la wada shaqeeyo runtii oo layskaashado oo gacmaha laysqabsado oo wixii khaldan la qabto noocay doontaba ha noqotee ama ha sarrayso ama ha hoosayso aad baa loogu baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay sidii sheekh cabdirasaaq sheegayay in la wada tusado laysogaado in laysmaqlo in lagu dhaqmo distoor yaro buug yaro calaashaydaa leeg baa isu keen keenay moogta dadkaas oo dhan isu keenay kaah inaynu ku dhaqanno oo wuxuu ina farayo aynu addeecno baa loo baahan yahay isagaa cadaaladuna ku jirtaa haddii kaa la waayo jeelba u yaa kule bay noqonaysaa waa kala yaacayna taliyaha qaybta booliiska gobolka bari gaashaanla sare cabdulqaadir jaamac dirir ayaa bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso waxa uu ugu baaqay in ay booliiska kala shaqeeyaan ammaanka ilaahay nabad buu noogu dhammeeyey bishii rabadaan nabad ay ka wada shaqaysay shacabka culimada dhallinyarta haweenka iyo cid kasta munaasabadan runtii may hergasheen bulshada wada shaqayn haddaysan wada shaqayn marka wada shaqayn bay ku timaan leenahay iyo ilaahay amarkiis ilaahayna waa uga xamdiyeynaa waa uga shukriyeynaa ummaddana waa uga mahadcelinaynaa inay laba jibaaraan oo sii laba jibaaraanina waa rajaynaynaa bulshada qaybaheeda kala duwanna waa ka codsanaynaa qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa v o a uga waramay dareenkooda ku aadan ciidda anigoo magacaygu yaanuuridiin xarid cusmaan waxaa farxadda la wadaagayaa dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr sanadkan sanadkiisa alla subxana watacaala hanagu geersiiyo baraariyo barwaaqo iyo farxad insha allah iyo caafimaad suldaan sayid cali ibraahim xasan maanta waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa dhammaan ummadda islaamka ah muslimka meel kastoo adduunka ay ka joogaan maanta adduunka waxaa ka dhacay khayr iyo barwaaqo ciid aan kala qoqob lahayn oo si toosa loo wada ciiday ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu naga aqbalo acmaashii bishii ramadaan aan soo dadaalkii iyo juhdigii la soo bixiyey inta badan masaajidda iyo goobaha kale ee maanta lagu tukaday salaada ciidda ayaa khudbadaha culimmadu waxa ay u badnaayeen fariimo ku wajahan xildhibaanada labada aqal ee soomaaliya iyo mas-uuliyiinta xilalka haya iyadoo looga digay inay ka fogaadaan laaluush iyo ku-tarkifalka ammaanada ay ummaddu u dhiibatay faadme yaasiin jaamac v o a bosaas
magaalada gaalkacayrana dadweynaha ku nool qaarkood ayaa dareenkooda ciidda la wadaagaya wariyaha v o a gaalkacayo cabdiwaaxid macalin isxaaq
bismillahi raxmaan raxiim magacay waa cumar cabdi maanta waa maanta koowaad ciidda aad baan ugu faraxsannahay inaan waajibka soo gudano soddonkii beri maantana farxaddii ciidda aan ku damaashaadayno magaalada gaalkacayo dhammaan ummadda muslimiinta meel kastoo ay joogaan gaar ahaan soomaalida si gaara dadka reer galmudug waxaan leeyahay ciid wanaagsan farxad ku ciida waxaa lagu jiraa xilli adag farxadda ciidda awgeed waxaan dadka ka codsanaynaa dhammaan inay ka qayb qaataan dadka aan haysan maanta inay farxadda ku ciidaan inay la ciidaan dadka abaaru haystaan inay waxawaaye kaalmeeyaan bismillaahi magacayga waa cabdifataax axmed ummadda muslimiinta dhammaan maanta maalinta koowaad ciidda ciidulfidriga waxaa u rajaynayaa ciid wanaagsan ciidan ciideeda kaleelay nabadana u gaarsiiyey iyo waddanko nabada bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa doctor cabdifataax bishire oo jooga gaalkacyo runtii aad baan u hambalyanayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed bilashada maalinka koowaad ee ciidulfidriga runtii waxaana aad sidoo kale ugu hambalyeenahayaa deegaanka reer gaalkacyood oo si guud maanta wuxuu wada iiday oo aan si gaara aan u ciidin taqabal allahu mina wminkum saalix alacmaal wasalaamu calaykum wraxmatulah barakaatu bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa doctor cabdimaan maxamuud diiriye allah ayaa maanta iska leh noo soo dhameeyey waajibkii oo bisha soonqaad soddonka beri si nabad ah noogu soo dhameeyey maantana soo gaarsiiyey inaan dadka muslimiinta maanta aan la faraxno meel kasta ay joogaan ummadda muslimiinta waxaan dhahayaa kulli maalin ciid wanaagsan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamuud cali kaahiye degan magaalada gaalkacyo waxaan farxadda ciidda la qaybsanaya dhammaan bulshooyinta islaamka waxaan aad ugu faraxsanahay ciiddan inay ka mid tahay ciidaha bulshadeennu ay ku midooday oo ay dhammaan dunida meel kastay joogaan inay maanta ciidayaan waxaan leeyahay taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal magacii waa qaasim cabdulqaadir axmed gudoomiyaha dhallinyarada gobolka mudug ciid wanaagsan dhammaan ummadda soomaaliyeed maanta waxaan ku iideynaa magaalada gaalkacyo waxaan leeyahay ciidan ciiddeeda kaleete ilaahay nagu gaarsiiye nabadii barwaaqi bash
ciid wanaagsan idil ahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haddii aynu eegno magaalooyinka gale ee geeska afrikana dalka jabuuti ayaa si wanaagsan maanta looga ciiday munaasabadda ciidal fidriga dadweynaha ayaa subaxnimadii hore u dareeray salaada ciidda kadibna dad fara badan oo isugu jira waalidiin iyo caruurtoodii oo sita labis qurxoon ayaa lagu arkayey iyaga oo qulqulaya jidadka magaalada jabuuti sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a ramadaan muuse
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa siday tahay caadadu salaada ciidda kula tukaday dadweynaha reer jabuuti goobta bannaankae loo yaqaan garoonka cawleed ee ku taalla degmada raasdika ee xagga waqooyi ee magaalada jabuuti madaxweynaha jabuuti ayaa dhambaalka hambalyada ciidda ugu gudbiyey dadweynaha reer jabuuti xagga warbaahinta isagoo madaxweynuhu u reejeeyey ciid wanaagsan dadweynaha reer jabuuti iyo dhammaan ummadaha islaamka madaxweyne ismaaciil cumar geelle wuxuu kaloo ku xusay dhambaalka inuu eebbaweyne uga baryayo dadweynaha iyo ummadaha islaamka inuu ka aqbalo cibaadada sida xidhiidhka ay u soo guteen muddadii lasoo soomanaa soddonka maalmood ee bisha barakaysan ee ramadaan dhinac kale qaar ka mida dadweynaha jabuuti oo aan kula kulmay magaalada ayaa iyaguna sidan iigu waramay cutmaan cali cusmaan naanestayda faamiyiga waa malgaash maanta waa ciidal fidri ciid si fiican bay uga dhacday gobolaha guulka jabuuti oo dhan aad bay uga dhacday si qurux badan bay uga dhacday ciidal fidrida salaadeedii baa loo dareeray lixdii barkii baa la bilaabay si fiican baan uga soo baxnay ilaahay hadduu ku yaaho maanta xaggan waxaan ka dahninayaa reer jabuuti oo dhan waxaa muuqayga iyo magacayga yaqaana iyo dhammaan ummadda islaamka oo dhan oo dhammaanteedun ka leeya ciid mubaarak ciid wanaagsan sanadka sanadkiisa insha yunis ismaaciil rooble maasha allah joogu aad buu degan yahay dhammaantood dadka kale aad bay u ciidayaan waxaan halkan taaniyada salaam uga diraya dhammaan ummadda islaamka meel kastoo ay joogaan dal iyo dibadba waxaan leeyahay ciid almubaarak ciid mubaarak ciidda ciideeda ilahay nuu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad qabo insha allah dhammaanteen yunis ma gabadhaadiiba gabadhan yareed wedi maasha allah tan gabadheedii ordeed barwaaqa ayaa la idhahdaa maasha allah wayla ciidaysaa eedna waxay soo doontay maasha allah sharaabka iyo dadka ciida inay daawato inay aragto bal bulshadu say u ciidayso eedna maskaxeeda ka shaqaysiiso siday beri insha allah eedna noqoto qof gacanta dadka qabta oo ay ciid geyso insha allah magacayga waxaa la dhahaa liibaan ibraahim muuse anigoo gala xaafadda barwaaqo oo maanta munaasabadii maaragtay ciidda aad u salaadii soo tukanay alxamdulilah horta waa fujinta ilaahay baa iskale waxa ugu muhiimsanna waa caafimaadka iyo wakhtiga iyo amniga alxamdulilah alxamdulilah boqol iyo kun jeer waxaan leeyahay alxamdulilah ramadaan muuse jaamac v o a jibuuti ciid wanaagsan haddaan eegno dhinaca magaalada jigjigana iyada oo sidaasi oo kale ayaa dadweynuhu isugu soo baxeen barxad weyn si ay ugu tukadaan salaada ciidda warkan waxaa magaalada jigjiga ka soo diray wariyaha v o a maxamed maxamed cabdiraxmaan gaata
takbiirtaasaad maqlaysaan waxay hordhac u ahayd munaasabadda maalinta ciidda ee ciidulfidriga ee sannadka kun afar boqoafartaniyosaddex hijiriyada waxayna kumanaan kun oo ah bulshada muslimiinta ee ku dhaqan caasimadda magaalada jigjiga isugu soo baxeen munaasabadda ciidda garoonka kubadda cagta ee magaalada jigjiga si ay ugu tukadaan salaada ciidda iyadoo wejiyada bulshada ay ka muuqatay shucuur farxadeed sidoo kalena isugu hambaliyeynayeen ciid mubaarak haddaba tukashada salaada ciidda ka hor waxaa halkaasi bulshada kula hadlay madaxweynaha dowladdegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo ugu horrayntii hambalyada ciidda u diray bulshada muslimiinta deegaanka dalka iyo kuwa caalamka isagoo dhanka kale sheegay madaxweynuhu in bulshada muslimiinta ay noqdaan kuwo iscaawiya isuna naxariista maadaama maalintan ay tahay maalin farxadeed
iyaga bisha rabadaan keliya ma baahna marka sadaqa bixitaanka sadaqada siyaalo fara badan baa loo samayn karaa majalcadihii way joogaan wabaadiyiintii iyo way joogaan kuwii kale muxuu ahaa odayaashiiba inaan iska xilsaarno ummad ahaan ummad isgargaarta oo iscaawisa inaan ahaano oo bisha rabadaan keliya aan ku koobin sadaqada sadaqadu mar way furan tahay intaasi kadib waxay idaacadda v o a mikrofoonka la dhex martay qaar ka mida bulshadii ka soo qayb gashay munaasabadani ciidda waxayna cabirayaan dareenkooda farxadeed ee maalintani magacaygu waa muxiidiin sheekh muuse waxaan joogaa magaalada jigjiga waxaan leh dareenkayga farxaddu aad buu sarreeyaa bismillahi raxmaan raxiim magacay waxa la dhaha cabdiraxiim yuusuf biixi waxaan ku noolahay magaalada jigjiga alxamdu lilah alxamdu lilah ilaahay deeqdii dee waxaasoo muslimiina isku yimid kuley shucuurtu aad bay u kacsan tahay waayo muslimiintu laba ciidood bay leeyihiin عيد وعيد عيد الأضحى عيدنا وعيد الفطر مصطفى حسين ظاهر أيوة شوقة جيجيجا maanta waxaad joogtaa garoonka lagu tukaday munaasabadda ciidda bal ka waran dareenkaaga farxadda daraankayga aad looma soo koobi karo aad buu u weyn yahay daraankaygu haye see u soo diyaargarowd ciidda si fiican haye waalidka dhar baa ku gaday soo haa dhar baa lay gadoo waan faraxsanay maanta aad iyo aad maxamed cabdiraxmaan gaata v o a jigjiga haddaan kaga nimaadno warbixintaas uu wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gaata inooga soo diray magaalada jigjigana haatan dhinacaas iyo dhadhaabna culimmada soomaaliyeed ee ku nool xeryaha qaxootiga ayaa bulshada soomaaliyeed ka codsaday in loo soo gurmudo qaxootiga cusub ee abaaraha ka soo barakacay kuwaas oo aan ka qaybgelin farxadda ciidal fidriga wariyaha v o a cabdisalaan salas ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaab xeryaha dhagaxley iyo xagadheera ayaa si khilaaf la'aan ah salaada loogu wada oogay iyadoo inta badan khudbadaha ciidda culimmada ay uga hadleen caawinta qaxootiga cusub ee ka soo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wcala aalihi wasaxbi ajmaciin waxaan leenahay walaalayaalow jamca mubaarak taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal dhammaan muslimiinta meelay joogaan ilaahay waxaan ooga baryaynaa inuu dhibaatada haysata ka qaado inuu ilaahay ugu bedelo khayr iyo barako inuu ilaahay ugu bedelo inuu marka walaalayaal waxaan ognahay xeryahan waxaa jooga dad aad u rafaadsan dad waxaa jooga baahana ah dad waxaa jooga aan kaar lahayn abaartii dad ka soo qaxo xoolihii ka soo dhammaadeen waxaa jooga dad aan afurin dad waxaa jira aan ciidin dad waxaa jira aan maxaa la jiray farxaddan iyo barwaaqadan muuqata aan ka soo qaybgelin marka walaalayaal waxaan leenahay farxaddan hadda aan ku jirno waa farxad haafa weeyaan maxaa yeelay qof dhinaciisa xanuunsan yahay dhinaciisa kale waxba ma tarahayo caafimaadkiisa ugu dambayntiina qaar ka mida dadweynaha qaybta ka damaashaadka ciidda ee ku nool xeryaha dhadhaab ayaa dareenkooda la wadaagay warbaahinta v o a magacayga waa haashim waxaan ahay dhallinyarada dhagaxaley maaragtay wakhtiga dheer soo joogtay sagaashan iyo labadii ilaa hadda maanta aad ayaan u faraxsannahay marka koowaad waxaan salaamayaa muslimiinta meel walba ay ku ciideen waxaa kaloo aan salaamayaa dadkayga walaalahayga soomaaliyeed ee maaragta waddanka soomaaliya ku xusan wakhtigan ayada ah waxaa kaloon salaamayaa eheladaydii qaraabadaydii walaaladaydii meel walba ay dunida ka joogaan khaasatan waxaan aad u salaamayaa walaashay iga yar oo aad aan u jecelahay magacayga waa milyuun waxaan ku faraxsanaa maanta ciidda sida quruxda badan oo loo wada ciiday dhagaxle maasha allah si wacana looga ciiday waa maanta farxadeen lama qiyaasi karo maanta asxaab kale oo waxaa noo imaada oo martinoo ah oo xeryaa nooga imaada maasha allah maanta farxadeen lama qiyaasi karo waana faraxsanahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab galab wanaagsan ciid wanaagsan idil ahaantiinba laantaafka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan magaalada nairobina muslimiinta joogta ayaa muujiyey sida ay u soo dhoweynayaan maalinta ciidal fidriga iyaga oo isugu yimi masaajidada dhexdooda culimada ayaa ugu baaqay dadweynaha inaanay joojin suubinta camalka wanaagsan sida uu ku soo warramayo wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere
sheekh maxamed muuse oo ka mid a culummada magaalada nairobi ayaa masjidka burhan state dadka la hadlay waxaanu yidhi waa maalin aynu ku faraxsannahay juhdigii iyo dadaalkii aynu soo bixinnay waxaan leenahay dhammaan taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal waxaan leenahay allah inugu gaarsiiyo maanta maalmo lamida wakhtiyo kaloo badan cimri iyo camal saalixana allah inugu arsaaqo salaada kadib waxaan microfonka la dhex qaaday dadka iyagu masaajidka ku tukaday qaar ka mid a si ay markaas ihradoodan u salaabaan una cabiraan dareenkoodu sida uu yahay walaal magacaaga iyo meeshaad joogto bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin magacayga waa maxamuud sheekh cabdullahi macal abdikariin waxaan maanta ku ciidnay xaafadda islii magaalada nairobi alxamdulilah ilahi wuu inoo barwaaqeeyey waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta gaar ahaan soomaalida inta luqudaan ku hadasho waxaan haddana hambali u diraya oon salaamayaa waalidiintaydii hooye aabbo oo ku nool ethoobiya gobolka liiban waxaa kaloon hambali u dirayaa xaaskayga caruurtayda iyo asxaabta qaraabada dhammaan reer mandheera wajeer gaarisa nairobi soomaaliya intaa waan salaamayaa magacaygu cabdirashiid buulabgoone waxaan joogaa nairobi xaafadda islii ayaan joognaa waxaan halkan ka salaamaya dadka muslimiinta ah iyo dadka soomaalida dhammaantood ummadda soomaalida waa salaamaya waxaan u waxaan kaloo salaamaya qaraabada ehelka asxaabta oo daafaha caalamka oo dhan ku nool oo dadkii wuu kala firdhayd caalamka oo dhan ku nool waa salaamaya caruurtayda iyo meel kastoy joogaan waxaan marka u rajeynayaa dadka soomaalida iyo dowladdan kenyaba waxaan u rajeynayaa dowladdanna ilahay inuu noo dejiyo nabad iyo doorasha soo socota ilahay doorasho kheyr qabata inuu nooga dhigo bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa ismaaciil ibraahim waxaan joogaa magaalada nairobi gaar ahaan xaafad islii waxaan halkan ka salaamayaa muslimiinta dhammaan meel ay ku nool yihiinba ilaahayna waxaan ugu baryaynaa wadamada islaamka inuu ilaahay nabad ku soo celiyo dhibaatada iyo abaaraha iyo dowlad xumadana haystana ilaahay naga koriyo insha allahu tacaala roobabka soomaalida haysana inaad ilaahay kuu kheyr qabo nooga dhigo abaaraha ilaahay naga saaro waalidiintayda oo aan halkan ka salaamayn ayakana ilahay waxaan ugu baryayaa caafimaad iyo cimri dheer aad iyo aad aan idiin salaamaya magacaaga iyo meeshaad joogto walaale waxaan joogaa burhan state baan joogaa magacayga cumar maxamed cabdullahi la yidhahda maanta loo ciiday si wanaagsan baa loo ciiday si wanaagsan baa loo ciiday walow garoonkii uu naga qoyan yahay oo xoogaa roob ku da-ay laakiin haddana masaajidkan ku ciidnay dhowr jeer baa salaada la dukaday insha allah ilahi waxaan ka rajaynaynaa ciidan ciidyada kale khayr iyo barwaaqo in ilahay nagu gaarsiiyo dhammaan ummadda muslimiinta caalamka meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan eheladeydii iyo caa'iladeydii iyo carruurteyda dhammaantoodaan salaamaya soomaaliya waxaan rajaynayaa khayr iyo barwaaqo in ilaahay madaxweyne khayr qabo ilaahay noo keeno walaal magacaaga iyo meeshaad joogto daahir baa laydhahaa burhaan state baan joogaa alxamdulilaah saaka waa ciidnay si fiican baan u ciidnay ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caama wa antum bikhayr gaseesa wareere v o a nairobi haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay dabaaldega maalinta ciidalfitriga waxaana si wada jir ah inoogu soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
allamaanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaahena siiyey isagaa kuwabaale
ciid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay dabaaldega maalinta ciidda barnaamijkan waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya aniga oo ah nuur xasan nuur iyo weliba ismaaciil xuseen farjar qodobo kala duwan oo xiise leh ayaan idinku haynaa barnaamijkeenna ciidda oo ay ka mid yihiin fannaaniin kala duwan oo aan idinku marti qaadnay barnaamijkeennan sida fannaanka cabdulaahi weheliye cashuur oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab cadced soo baxaysay cadda shan iyo tobaniyo ubax caynbacayniyo caleen dharabku mayray cusub iyo ugbaadey bidhaan lala cajibayey cadkii layga beeraay curadii andhalaayey sidoo kale waxaa marti inoogu ah fannaankii weynaa salaad maxamed shardi salaad derbi anigaa dalbado isla doontay dhibkee
nuurow dhinaca magaalada hargeysana waxaa khadka inoogu jirta fannaanada hiruute degla haymanot waa fannaanad asal ahaan u dhalatay dalka etoobiya hase ahaatee soomaaliga si wacan ugu heesta anuu waxaan ku soo jeedaa waxaan ahay gabadh tigraayad etoobiyaan waa saas walaala afka hooye maxaa loo yidhaahdaa hooye markay korso kulley afkeediiyo dhaqankeediiy waxay soo korsaa waa tahay ismaaciilow waa sheeko aan aniguba sugi la ahay barnaamijka ayaanse ku ogaan doonaa waxaan kaloo dhegaystayaasha u haynaa oo ay barnaamijka ku maqli doonaan sida ay soomaalida uga kala ciiday dalalka shiinaha maleysiya masar indoneesiya filibiin koonfurta suudaan maraykanka ingiriiska iyo turkiga qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeenna ciidda oo idinka imanaya washington
arday joogta iskuulka odayaal talinaaya arday joogta iskuulka
nuurow barnaamijkeenna haddaan gudagallo ciidda dhinacaas iyo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaan haatan u kacaynaa oo wariyaheenna v o a axmed nuur yogol uu ku sugan yahay arrimaha laakiin xiisaha leh waxaa ka mid a fannaan aad u cod macaan oo mar dhoweydba adiguna aad dhigaha u dhex raaricinaysay aad iyo aad ismaaciilow fanaankaasi aad ayuu igaga yaabiyey dabcanna haddii uu sidaa kusii socdo waxaan filayaa in uuba noqon doono fanaan weyn oo wacdara ka dhigi doona saaxadda fanka soomaalida marka wariyaha v o a ee dhadhaab ayaynu u deynaynaa sheekada dhegaystayaasha uga hordhici mayno axmed nuur yogol ayaa la kulmay cabdulaahi nuur weheliye iyo qaar ka mid a fanaaniinta ku nool xeryaha dhadhaab mahadsanidin ismaaciil iyo nuur ciid wanaagsan maanta waa maalin ciida barnaamijka ciidda ee washington iyo dhadhaab ka soo gudbinayno sheekooyin xiisela ayaan dhinaca dhadhaab inooga hayaa waxaa maanta marti inoogu ah barnaamijka kooxda hubaal biisbandi ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waana fanaaniinta kale ah cabdulaahi weheliye canshuur baabeed iyo siciide xuseen maxamed kajal in badan ayaad ka daasheen dhinaca muusiga maanta si dabiica oo bilaa muusiga oo heese wanaagsan oo dhinacyo badan taabanaya ayaan halkan idinku haynaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ugu horeyn cabdulaahi ciidan maanta ummadda markaasi muslimiinta gaar ahaan ummadda somaaliyeed aad ugu talagasheen maalinta hadduu ilaah yidhaahdo waxaan ugu talagalnay hees oo dalka allow nabad ku soo celi aan leenahay iyo majaajilo yar oo aniga iyo kaajal aan isla jilayno hadduu ilaah yidhaahdo heestaasi allow dalka nabad haddii aad ku bilowdaan allow annagoo isku duuban allow dan wadaagna aan nahay allow durduradu rogmanayaan allow dalagiina noo baxay allow noo daraaray ramaguna allow debiyadiina buuxsamay allow nimcadaa durduurtaa allow deeqdaada weeyaa allow allow allow allow duulaxaa sidaa jira allow allow allow allow dabku shiday barwaaqe allow allow allow allow dembi dhaafna siiyo allow dembi dhaafna siiyo allow dalka nabad ku soo celi waayahay aad baad u mahadsantihiin cabdulaahi iyo sidoo kale siciido cabdulaahi waxaa jirta hees sahroy oo in badan markaasi dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo weliba soomaali fara badan oo dunida daafaheeda joogtay aad u dhegaystaan marka heestaasi cabdulaahi haddii aad dhegaystayaasana dhegaysanaya ciidda owgeed aad u qaada sidii lii mudaayi soodshay ma'aane sinabey ogaaw sansuur iyo kasamrees suuban walkii tilmaame sansuur iyo kasamrees suuban walkii tilmaame samantooda raac sinabey ogaaw sanjishe masuulaaw masuulaaw sanjishe masuulaaw sabariyose kuu bannaanba habla suubankii dhaaftoydhe sikareed madhuugaaso sixun miin dareeraaso la tashay ahayneenba sanjeemi surasowdhe soddodo injeedoona salsheeniindhikaasoydhe sabara lataahoydhe nin sabramayaasiime ka jalay ogaaw baayay siciidoy ogaaw baayay ka jalay ogaaw waayahay cabdulaahi iyo siciido aad baad u mahadsantihiin
runtii waa heeso xiisa leh weliba qaybo ayaan ka dhigi doonaa qaybta dambe ee barnaamijka ayaan heesaha qaar ka sii wanaagsan oo uu welibana codkan iyo cod ka wanaagsan ku qaadayo ayaan mar dambe dhegaystayaasha maqashiin doonaa haatanna nuur xasan nuur maxaad inoo haysaa adigu ismaaciilow dhegaystayaasha sida aan horeyba ugu sheegnay waxaan barnaamijka ugu haynaa fanaaniin aan kala dhicin fanaaniintaasi kuwooda ugu culus waxaa ku jira fanaanka weyn ee soomaaliyeed salaad maxamed shardi salaad derbi khadka telefoonka ee gobolka minnesota ayaan goor dhaweyd kula xiriiray sheekadan ayaanana dhex martay waayahay ciid wanaagsan ayaan ku leenahay marka hore kulli caam antum bikhayr ciid wanaagsan ciid wanaagsan ilaahay iidaha kaloo ku xiga annaga dhigo kuwa kasii wanaagsanaada kulig waan salaama rabbi waa kaa qaadnay ducadaadana allaha noo aqbalo n bal ciidan minnesota ayaad ku ciideysaa ciidihii dhowaa ee ka horeeyey ee uu covid ka jiray ma halkaasaad ku ciiday mise n meelo kale
idan intii laba sanoo lasoo dhaafay halkaan ku ciidayay oo iidii saddex saddex sanoo adigu ka hor soomaaliya markii aan tegay waaye marka labadan sano lasoo dhaafay hadda wanka iyo sanadkan tuuga iyo nine ninkiiba labada kun iyo sagaal iyo tobankii wixii ka dambeeyeyba xaggaasaa joogta wa waa yahay n bal inta aanan u guda gelin heesahaadii cajiibka ahaa oo dad badan oo soomaaliyeedna ay jecel yihiin anigana aan ka mid ahay dadka aadka u jecel heesahaaga yaad jeceshahay in munaasabadan ciidda darteed aada salaanto dhammaan waxaan salaamayaa asxaabtaydii hore horta soomaalida meela joogto waa salaamayaa ciid wanaagsan aan leeyahay waxa kaloon leeyahay aan salaamayaa caruurtayda meela joogtoba anugu amerikaan u badannahay oo tobnayaan ku joognaa america laakiin london iyo holland ayaa inta kala jiraan marka kulligood waan salaamayaa caruurtayda waxaa kaloon salaamayaa asxaabtii aan sasoo waayo aragnay fanintaydu waa beri ilaahay waxaan ka baryayaa ciidaan ciidda ku xigta inay nooga sii fiicnaato in dalkii noo dhismo in nabadii ay soo noqoto aan ilaahay ka tugayaa sanadkan sadka ku xiga inaan wada ciidno farxad ku ciidno soomaali meela joogtoba maantii waan islaamayaa khaasatan v o eda dhallinyaradiina wadayaasha sala derbi waa mahadsan tahay dhinacii heesaha haddii aan aadno heesahada dabcan aad ayay u badan yihiin oo laguma soo koobi karo hal barnaamij marka laakiin anigu waxaan jeclahay oo aan aad u dhegeystaa marka ay timaado heesaha aad adigu qaado heesta dalmar oo aad la qaado allahu naxariiste xalimo khaliif magool marka heestaas haddii aan ku hormarno waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo waktiga la qaaday qofka alifay iyo qofka la xameeyey bal nooga dhac heestaas waxay soo baxday kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo sideedii heesihii anugu waagii ka horeeyey codkaygu waaba yaradaayo afar iyo toban jirkaan ku bilaabay danko ila dadaal oo kale iyo waasaa ka horeeya laakiin kan markaan nin weyn noqday waaye oo lixdan iyo sideedii waaye heesta miisika anigaa sameeyey laakiin macalkaali ilaahay u naxariistay ayaa midaha sameeyey maxaa macalkaali waan ka weynaa waa sidaas waayahay marka heestaasaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa haddii aad in yar ka xasuusiso dhegeystayaasha bilowga sida ay ku bilaabanaysa oo kale
dalbado isla tuuntay dibkeed madawaalana qaad daadna way la tegeen loo soomay maalmahan halkaas kusii wadbanka adag aniga dalbado isla doontay dhibkeed madabaalana qaan daadna way la tegeen dabishii cadreedaa iga sii daray doorsoomay maalmahan sidan aan dayaysne malaha dow galweyaan dow galweyaan madaalo ka doobi waay
Wadigaan dalabayeed
waan gartay heestaas ugu dambeysay waraysiga fanaanka weyn ee salaad derbi haddaan intaas kaga nimaadno iyo waraysigii uu la yeeshay wariyaha v o a nuur xasan nuur bukhaari
waa ciid wanaagsane ciida ciida ciida ciida waa ciid wanaagsane ciida ummadaha islaamku samaa ku ciida ummadaha islaamku samaa ku ciida waa tahay ciid wanaagsan ayaan annaguna hawada idinka leenahay dhegaystayaal barnaamijkan gaarka ah ee ciidana weli fari kama qodna haddii aad maqli jirtay fanaan soomaali ah oo ku heesa heesaha carabta ama hindiga waxaan barnaamijka maanta idinkugu haynaa fanaanad u dhalatay dalka ethoobiya oo ku heysta weliba si aanan caadi ahayn ugu heysta heesaha soomaalida ismaaciil ayaan jeclahay inaan u daayo inta noo harta nuurow fanaanadan waxay u dhalatay dalka ethoobiya gaar ahaan qowmiyadda tigreega ayay kasoo jeedaa hiruut baa la yidhaahdaa khadka telefoonka ee magaalada hargeysa ayaan kula hadlay arrimaha xiisaa la ii sheegtay waxaa ka mid ah markii hore waxaan islahaa dee salaamnishiyo uga bilowbaan isla afka etoobiyaalaakiin waxay igu tidhi xaggaa afka xaggaa afka etoobiyaanka aada isuguma wanaagsanay xilliganoo xaggii soomaalida ayaa isoo jiitay markaa sheekadii aniga iyo hiruudna dhex martayna waa tan waaya bal aan wada dhegaysana annaga iyo dhegeystayaasha hayru saklahaymaanos ayaa la yidhaahdaa magacayga haye kolay soomaalidu magacan inad cusubyihin ama de midayna u baran inad ku noqdanayaa malaha because hadda ka hor boqol jeer bay ahaa markaa magacayga hayru saklahaymaanos baa la yidhaahdaa miyaanay kuula bixin soomaalidu magac soomaaliya oo laysaga kaa yeedhino sida qamar iyo ya
walaa wayna soo baxeen inkasta ay hooyadahi jirtay hooyana magac gaaraygu yeesaa xandabaaye ruun bayga tiraahdaa haye laakiin magacyo badan baad iska leedaho qoloba qolo qoloba magaca kugu yeedhe ya qaar huruud qaar huruud igu idhaada iyo qaar huruud igu idhaada iyo ha way iska badan yihiin macal furuudkii macmacaankii waxaasaa lagu yeedhaa haye haye haye horta adigu xaggaad xaggaad dhalasha ahaan kasoo jeedaa bal dadka haddaad u sheegtay inaga og dhinaca kale anuu waxaan kasoo jeedaa waxaan ahay gabad tigraayad etoobiyaan waa saas walaala tigree iyo etoobiyaan haddana soomaaligii ka badisa dad badan hade soomaalidu hooyadada soomaaliyeed ha de dhinacii hooyaad soo raacday oo af soomaaligii dhinaca hooyaad ka soo raacday
ha ha de so qofkii hooyo afka hooyo maxaa loo yidhaahdaa hooyo markay kurso kulle afkeedi iyo dhaqankeedi iyo waxay laysugu kursaa bu sidee baad isugu dheeli tirtaa dhaqankan etoobiya iyo iyo qowm dee waxaa jira etoobiya qowmiyada leedee dee tigreega iyo meelahaad kasoo jeedid iyo dhaqankan soomaaliga mararka qaarkood ma kugu adkaadaan inaad isu dheeli tirtid
walaal tigreega mahadalad weydisi mooyaan afkaygii afkayg afka tigreega kuma hadlo dhaqankoodana kuma bedli soo adigani arkaya inaan soomaaliyoobay oo dhinacii hooyaday aan raacay afka tigreega kuma hadlo de laakiin qofkii wuxuu yahay dhiiggiisa wuxuu yahay inuu maxaan dhahday qaryana ma aha qofkaan ahay iyo dhiigaan ahay oo oo gabadh tigreebaan ahay heese badan baad leedahay dadku aad bay u jecel yihiin heesta aad markii kuugu horreysay aad fanka iska yar baadhbaadhid maxaa xaggee baad ka soo gashay bal fankan sidee baad ugu soo dhammaatay sankasan isoo kale anuu anoo iyo adiis maygeeyey deen halkaasaan iskuulka ku dhameystay markaan iskuulka dhameeyey jaamacadda fankaan galay yared university college yaa la yidhaha meesha university baa loo galaa fanka waan gartay markaa taasaan kasoo qalin jebiyey anigu deen markaa aad qalin jebinayso oo oo gabagabadii waa inaad wax muujiso moogtahay markaa markaa teatarka markaad diyaarinaysid waa inaad heesnaa diyaarisa markaa dee anigu halkaan kasoo baxay iyo wixii aan ka ahay soomaalidaan qaatay dad badani fanka waxay isaga soo galaan qaar iska jeclaada qaar codkoodu wanaagsan yahay qaar qaarba siba isaga soo galaan arkaad waxaad leedahay shahaadaan u sitaagnu shahaadan kusoo galay bahalka
ha shahaadaan soo galay waa runtaa dee way waa si loo bartay oo dhaqan ahaanba de specially hasan soomaali ahaan soomaali ahaanna maba yaqaanaan umaleeyaa inta sunka jaamacad loo soo maro
waan gartay maanta oo ay ciid tahay bal haddaad istiraahdid dhegeystayaasha soomaalida ah ee daafaha caalamka kaa dhegeysanaya ee qaarkood etoobiya joogaan qaarba meel joogaan qaar somalilan qaar oo aad aad haatan ku sugan tahay qaar deegaanada kale soomaalida maxaad usoo qaban lahayd bal heestee baad usoo qaban lahayd aronadoodii kula ciidaya horta ciid mubaarak baan leahay marka u horreysay ilahay baa mahad leh marka labaad hooyaday macaan ayaan leahay ciid mubaarak hooyaday faadma saara aadan ayaan halkan ka leahay hooyo ciid mubaarak bulshada caalamka caalamka cidda ku nooloo muslima ciid mubaarak ilen soomaalidu ma ahay muslimka way badan yihiin moogtay waan gartay marka gaar ahaana dee fankayda garanaya ee dadnimadayda garanaya ee waxaan ahay ee garanaya ee isoo dhaweeya shacabka maxaan dahday soomaalida ayaan leeahay abtiyaal habayaashay ciid mubaarak ciid mubaarak baan nagu leenahay ciid mubaarak baan nagu leenahay adiga iyo hooyoba ciid mubaarak baanu ku leenahay maxaad hooyo iyo dhegeystayaasha muslimiinta ah iyo kuwa soomaalida ah gaar ahaan baad u saaraysaana waxaan amaqi jiray anoo yar madayaxa hadaadi wanaagsan ciida anta joogtaysu yaa ilaahi la siiyey isagaa ku abaale ahaatayemaanta
wallaahi waayo waayo horta intaanan intaanan heesaad leedahayna ku gaadhsiin bal iiga waran ciidaha dhulka soomaalida lagu ciido gaar ahaan hargeysa oo kale iyo markaad ciidaysid subaxdii iyo waxyaabahaad u xiisid ee dareenkaaga taabta maxaa ka mid ah intaan markaysa gaadhinba markaa ciidda aroorkay tahay wax memorigeyga ku duuban walaal aroorta wax si gaara memorigeyga ku taal maxaa la yidhaha midhaha la bixiya ee dadka la siisiiya deen lagu soo noqdo marka salaada laga soo noqdo maxaa la yidhaha shuurada lagu maxaan dhahdaa shuurada la cunaa marka hore haye moogtahay haye intaa memorigaygaas taasay ku jirtaa in halkan laga bixiyo kale inkastoonan aan aan garanayn laakiin xaafadda iyada waxay samaysaa waa taas intaanan salaada la tegin hooya way liisi jirtay qoladaa ugeeya qoladaa ugeeya qoladaa ugeeya la bixin jiray cuntadan la bixiye fitrada ee dadka la siiyo qoysaska ee idinku Ha.
hareeraysan la siiyo ee meel waan gartay subaxda la qaybiyo maasha allah waan gartay subaxda la qaybiyo ha taas horta memorigeyga ku jirtaa hal iyo jeer su-aasha ugu dambeysa bal heesteebaad heesahaaga marka ciidan dadka usoo qabanaysa bal heesaad kuwaaga aad tiraadid gacanta way yeero gaari karta inkastaad heeso badan tahay ilaahi balde inta ta dambe markii aan taa ka imaado wiilhow iyo soomaalidu si fiican igu bartay taas waxay kuu qaadaydaa wiilhow kalgacaylka adaa wadnaha iga xasuusta ku yahay waxyahayga dareenka ku weynda
allalehe waxbaa ka dhaca ismaaciilow waxaan la yaabay sida ay uga hadasho luqadda soomaaliga weliba waxyaabaha iga sii yaabay ayaa waxaa ka mid ah in ay ka soo jeedo qowmiyadda tigreega halka soomaali ahaan aan aad isugu dhownahay luqadda soomaaliga maaragtay qowmiyaddan oromada dadkan ku hadla afaan oromo luqadda la yidhahdo marka waa wax aan la yaabay xaqiiqatan gabadhaas sida ay luqadda soomaaliga ugu hadlayso uguna heysayso wa waa marka la leeyahay afka hooyo halkaasaa tusaale kaaga filanoo hooyadeed baa soomaaliyada marka aad baan u salaamaynaa ciid wanaagsan baan hooyadeedna leenahay marka hooyadeed baa keentay ama sababtay inay af soomaaligii sidaas uga hadasho halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa aad buu u mahadsan yahay nuur xasan nuur oo barnaamijkaasi la soo jeedinayay dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah in qaybta labaad ee barnaamijkaas aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo ee caawa oo ah qayb aad u xiiso badan ee hamoogaanina haatanna waxaynu kusii dhownahay daqiiqadihii ugu dambeeyey ee barnaamijkeenna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha oo toddobaadkan uu inala socodsiinayo maxamuud mascade kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha waxaad ku maqli doontaan falanqayna ku saabsan kooxda real madrid oo toddobaadkan ku guulaysatay horyaalka dalkaasi waa dalka sbain rajana ka qabta hanashada koobka qaaradda yurub ee champions league laakiin marka hore aan ku bilaabo horyaalka wadanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee tottenham hatisba ayaa waxa ay saddex gool iyo hal kaga adkaatay kooxda lester city ciyaar ka tirsan horyaalka dalkaasi waxaana kooxdu ay u xusulduubaysaa sidii ay kaalinta afaraad kaga saari lahayd kooxda kubadda cagta arsenal arsenal ayaa iyana kulankeedii waxa ay ka soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee westham united oo laba gool iyo hal oo dirqi ah ay kaga guulaysatay dibna u soo ceeshatay kaalinta afaraad ugu soo bixi lahayd laakiin kulanka xiisaha badan ee sida weyn loo sugayey waxa uu toddobaadkan dhex maray kooxaha kubadda cagta ee newcastle united iyo liverpool waxaana liverpool kulankaasi ay ku soo guulaysatay hal gool iyo waxba inkastoo hogaanka horyaalka dalka ingiriiska ay daqiiqado kooban haysay haddana waxaa dib u soo ceshatay kooxda kubadda cagta ee manchester city oo afar gool iyo waxba liidhis kaga soo badisay horyaalka waddanka ingiriiska waxaa ka dhiman afar kulan oo keliya labadan kooxood ee liverpool iyo manchester cityna hogaanka horyaalka ayay ku loolamayaan oo kooxda manchester city koobka ayay difaacanaysaa hal dhibic ayayna ku sarraysaa ciddii haddaba simbirirxata ayaa waxaa ku dhici doonta in horyaalka laga guulaysto maadaama afar kulan oo keliya ay ka dhiman yihiin dhinaca iyo waddanka sbain haddii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa hanatay horyaalka dalkaasi kadib markii afar gool iyo waxba ay toddobaadkan kaga adkaatay kooxda kubadda cagta esbanyol macalin angeloti ayaa noqday macallinkii ugu horreeyey ee shan waddan oo ka tirsan qaaradda yurub horyaaladooda ku soo guulaystay weliba kuwa ugu tunka weyn markay timaado ciyaarta kubadda cagta haddaba real madrid waxaa u suuro geliyey hanashada koobkan oo weliba kulamo badan ay weli ka dhiman yihiin horyaalka dalkaas sidoo kalese suuragal ma noqon kartaa kooxdu inay koobka qaaradda yurub ee jamins league ay ku guulaysato kaasi oo ay loolan xoogan kula jirto kooxda kubadda cagta ee manchester city arrimahaasi waxaa la falanqaynaya cabdiraxiin maxamed oo loo yaqaano kismaayo cabdiraxiin soo dhowow angeloti iyo kooxdiisa ee real madrid maxaa u suuro geliyey inay horyaalka waddanka sbain ku guulaystaan iyadoo weliba kulamo badan ay horyaalka ka dhiman yihiin mascade aada u mahadsantahay Hay, een, waan ku dhowahay barnaamijka faaqidaada ee laanta afka soomaaliga ee v o a kooxda kubadda cagta real madrid ama kooxda cadcadka ee caasimada waddanka isbaanishka ka dhisan xilciyaareedkan waxay u ahayd een, is- aan isdhihi karaa xilciyaareed ay hamuun badan u qabeen inay horyaal ku guuleystaan maadaama tobankii sano u dambeeyey kooxdan ku guuleysiga dhanka horyaalku aada u yaraa waxay aada diirada u saarayeen tartanka horyaalada kooxaha Europa Champions League ayadoo kooxda ay ciyaartay soddon iyo afar kulan shan iyo labaatan ka mid a guul gaartay kooxda lix ka mid a barbaro gashay saddex kulan oo keliya ayaa laga adkaaday sideetan koo dhibcoodna way leedahay iyadoo afar kulan kulamo gaaraya ay u harsan yihiin si wada jira sanadkan ciyaartoydu u shaqeeyeen Mhm.
ayadoona horyaalkoodii een, soddon iyo shanaad sanadkan ay ku guuleysteen Right.
taasoo rikoor kale u dhigeysay milkiilaha kooxdan valentino perez isna koobkiisii kontonaad intii kooxda ku sugnaa uu kula guuleystay horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga oo ciyaarihiisa semifinalka ay hadda ee lugtii koowaad soo ciyaartay laga soo guulaystay lugtii labaad arbacada ay ku ciyaarayso garoonka benabeu ee magaalada madrid ma is leedahay kooxda kubadda cagta real madrid kulankaasi way guulaysan kartaa maxaadse ku sababaynaysaa haddii ay jawaabtaadu tahay way guulaysan kartaa Een, real madrid sababta ugu weyn ee, maadaama haatan moral ahaan ay aada u sarreeyaan horyaal ay kusoo guuleysteen kulanta lugtii hore ee garoonka mancityna afar iyo saddex looga soo adkaaday garoonkooda een, bernabeu ayay soo booqan doontaa manchester city masle moral kale waxay haystaan in chelsea sidaan oo kale kulamadii wareega sideedda ay kaga soo laabteen inaas dhihi karaa marka een, niyadda ay u hayaan maadaama horyaalna ay kusoo guuleysteen moralkooda champions leaguena aada u sarreeyo waa tahay aad baad u mahadsan tahay kaasi waxau ahaa cabdilxiin maxamed kismaayo oo isagoo jooga magaalada muqdisho ila falanqaynayay barnaamijka maanta aad baad u mahadsan tahay cabdilxiin dhegaystayaal intaynu mar kale dib u kulmi doono barnaamijka faaqidaada ciyaarahana toddobaadka inta ayaan kusoo gabagabaynaya waa masxadooda ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socotiinaya xubintaasi ciyaaraha mas-uuliyiinta dalka bakistan ayaa eedo kala duwan u jeediyey ra-iisul wasaarihii hore ee dalka bakistan imraan khan iyadoo lagu eedeynayo aflagaado qaran oo loo geystay ra-iisul wasaaraha dalkaas eedaha aflagaadada ah ee loo jeedinayo ra-iisul wasaarihii hore ee bakistan imraan khan ayaa ka dhashay kadib markii ay xujo u dhalatay dalka bakistan ay ku oriyeen islamarkaana ay hadallo deelqaafa ku yidhaahdeen Ra'iisul wasaari- ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka bakistan shahbaaz shariif iyo wafdi la socday oo booqasho ku joogay dalka sacuudiga gaar ahaan masaajidka barakaysan ee nebiga ee ku yaala magaalada madiina xujayda la sheegayo inay aflagaadiyeen ra'iisul wasaaraha bakistan ayaa lagu eedeynayaa inay xidhiidh la leeyihiin xisbiga ra'iisul wasaaraha hore ee dalka bakistan imraan khan haatana gebagabadii ayaan kusii siqaynaa dhinacii ee heesaha kala duwan ee ciidda aan idinku talagalnay ayaan idinku soo dhaweynaynaa
wamaalin ciido magaceedu weyniyo midan iyo marwooyinba u kala maqnaanina wamaalin ciido magaceedu weyniye midan iyo marwooyinba u kala maqnaanina manta adariyo aylumaawere iskumayno marmushax manta cadariyo aylumaawere iskumayno musmushax maalintaa weyn yaalamoga wamaalin ciido muslimiintu leedo malikadaa ilaahay markhaati noqote wamaalin ciido
guud ahaanba dhegaystayaal intaas waxaa nagaga eg idaacadayadii galabnimo aad ilo soo socodsiinayaan oo ah ismaaciil xuseen farjar tan iyo intaynu idaacadda caawa dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh